jilani allah u naxariisto intay ay jiri laheed waaye maanta makaankeeda oo rasmiga ayaa loo wadaa ayaa la geynaa waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay waa la qalay kadibna maarkino haddana waxaa kusoo baxay in lugta laga gooyo waa gartay goormay xanuunsatay haddaa xasuusatay waxay xanuunsatay waxaa laga joogaa muddo oo sanaba adiga soonkan soonkii ka horeeyey waxay rabtay inay baxdo xaggee aada rabtay soonka hadda lasoo dhaafo waxay rabtay sacuudiya cumray u socotay iida iyo wiilkeeda saciid hataa viisada waa way suubsadeen bas inay baxday isku diyaarisi intaanan bixin waa la qabtay cudur baa kusoo booday isbitaalkaa la geeyey sidii ay ku baaqatay haye kadibna isbitaal waxaa la geeyey maaragtay magaciisii isbitaalka waa la qalay adiga waxaa badan ay soo martay ilaahay maaragtay ajar waxa allah ugu dhigo maaragtay dembi dhaaf allah ugu dhigo maantana waxa waaye teedaa timid waa dhimatay allah u naxariisto shariif jaag maxaad nooga sheegi karaysaa taariikh nololeedkeedii iyo intaa istaqiineen haddaad dib u xasuusato waa taariikh nololeedkeeda haddaan kaga sheekayo islaam fiican oo dadka soo dhaweynayso gurigeeda bulshada isku imaajireen adig naftirka haddaan duray waxba ma moogtihid gurigii oo xamre weynu kuyiile oo oo jarinjada dheer la fuulaayay jarinjada dheer la fuulaayay adiga waa timid adiga mana moogtihide fanka wariyaad ahayd oo aada u fiican aada u firfircoon maanta gabadhii walaashayna ahayd waa naga hooseysaa ha loo soo daceeyo arbacadana hadduu ilaahay raa waa la aasaa waa la duugaa dad badanaa gurigeeda cuntada ka cuni jiri ma gastay waa gartay kii ooy waa ula ooyi jirtay kii fiican waa ula fiicnaa jirtay marka waxaa laga sheekey kara ma aha gabadhaan maanta waa dhimataye allah ha u naxariisto marka yaa loo soo daceeyo kulligayna naga dhimatay qaranka soomaaliya ka dhimatay soomaali weynay ka dhimatay waa kaas annagna ilaahay waxaan ka tuugaynaa kuwii fiican cumri dheer cibaada le allah nagu dhameeyo kulligayna khaatimadaayna allah a sameeyo jannada fardowsa allah ka waraabiyo iidana